ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo xalay fiidkii shir jaraa'id ku qabta muqdisho ayaa si gaara wuxuu diiradda ugu saaray shirkii golaha watashi qaran uga socday magaalada muqdisho maalmihii lasoo dhaafay ra-iisul wasaare xamse ayaa xuseen uu ahaa shirkii tobanaad loogana hadla qodobo muhiimay ka mid tahay la dagaalanka argagixisada labadii bishan oktoobar ee aan ku jirno ayuu furmay kulankii tobnaad ee golaha wadatashiga qaran waxaana lagu soo bandhigay ajendayaal muhiimah oo ay ka mid yihiin dardargelinta la dagaalanka khawaarijta iyo xoreynta dalka dib u heshiisiinta bulshada soomaaliyeed iyo arrimaha doorashooyinka dalka ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa meesha ka saaray in shirkuu soo idlaado wuxuuna tilmaamo madaxdu inay wadatasho ugu laabteen deegaanadooda maadaama laga hadlayo qodobo aada muhiim u ah waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo shirkaasi weli waa socda madaxda ka soo qayb gashay shirka ee sharafta leh waxay ku jiraan la tashiyo la xidhiira qodobada qaarkood oo muhiim ah marka ay la tashiyadaasi dhammaadaanna waxaa la soo saari doonaa go-aamo iyo warmurtiyeed waxaan u rajaynayaa dhammaan dadka soomaaliyeed guul shirkana insha allahu tacaala wuxuu kusoo dhammaan doonaa ama kusoo gabagaboobi doonaa guul ayuu kusoo gabagaboobi doonaa insha allah
ra-iisul wasaare xamse barre wuxuu xusay hadda inaysan diyaar u hayn dowladda dhexe in dib loo laabto ayna rabaan midnimo iyo hore in loo socdaahi waxaan rabaa inaan u caddeeyo mar kale dadka soomaaliyeed inay naga go-an tahay ilaalinta midnimada gobnimada iyo qarannimada soomaaliyeed ilaalinta karaamada soomaaliyeed iyo inaan ka fogaanno wax kasta oo keeni kara kala qaybinta dadka soomaaliyeed waxaa naga go-an in dalka horey loo wado oo aan dib loo celin hadday noqoto siyaasadda iyo hadday noqoto dhaqaalaha iyo hadday noqoto arrimaha bulshada maanta meeshaan marayno waa meel wanaagsan waxaanan naga go-an inaan horey u soconno oon dalka hormarino waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka soomaaliyeed inay ka shaqeeyaan kuna taageeraan dowladda soomaaliyeed in horey loo socdo oo aan dib loo noqon in laga shaqeeyo midnimada in laga shaqeeyo wada shaqaynta hay-adaha qaranka in laga shaqeeyo dib u heshiisiinta dadka soomaaliyeed iyo in lasoo afjaro khawaarijta dalkeenna dhibaatada ku haysa labadii bishan oktoobar ayay ahayd markii shirkii golaha tashiga qaran muqdisho uu kaga furmay madaxweynayaasha afarta ah ee jubbaland galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo madaxda dowladda dhexe oo madaxweyne xasan ra-iisul wasaare xamse ku-xigeenkiisa saalax jaamac iyo duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale shirka ayaana ilaa hadda laga soo saaray wax murtiyeed ah iyadoo madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe uu maalintii shalay ka dhoofa muqdisho dibna ugu laabtay magaalada kismaayo waxaana kol hore muqdisho sidoo kale ka baxay cali guudlaawe xuseen oo isagu xuska sanad guuradii sideedaad ee maamulkiisa ka qaybgalayay cabdulqaadir okey v o a muqdisho